subax wanaagsan halkani waa raadiyaha dalsan ku soo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subax madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo wafdi la socda oo gaaray magaalada dooha ee dalka qatar halkaa uu kaga qaybgelaya sheerka qaramada madoobe ee dalalka soo korayo daab khasaare kala duwan sababay oo xalay ka kacay suuq ku yaallo degmada hodan iyo gobolka banaadir maamulka gobolka banaadir oo qabta kulan looga hadlaya amniga caasimadda iyo sida looga hortegi lahaa falalka amni darro isimada dhaqanka gobolka sool oo kulamo kala duwan magaalada garowe kula yeeshay saraakiil ka socotay dalal ka tirsan afrika kalena hadlay dagaalka ka socda laascaanood iyo qaar ka mida maamul goboleedyada oo ka horyimid sharci ay meel marinaysa wasaaradda kalluumaysiga ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega 3g iyo 4g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega 3g iyo 4g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
mar kale kulanti wacan waa axad taariikhda waa shanta bisha saddexaad sanadka laba kun labaatan iyo saddexda waxaad ku soo dhowaataan qodobadii aad maqasheen iyo kuwo kale oo ayna faahfaahintooda gudagalno haddii aynu ku bilowno madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo wafdi la socda ayaa gaaray magaalada dooha ee dalka qatar halkaa uu kaga qaybgalaya shirka qaramada midoobe ee dalalka soo korayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa gaaray magaalada dooha ee dalka qatar wuxuuna kaga qaybgalayaa shirka uu hogaaminayso qaramada midoobay ee dalalka soo korayo madaxweynaha iyo wafdigiisa ayaa waxa ay qayb ka qaybgalayaan madasha shanaad ee dalalka soo koraya waxayna kulamo kala duwan ay la qaadan doonaan madaxda hogaamiyaasha kasoo qaybgalayo si loo xoojiyo danaha iskaashi ee dowladda iyo shacabka soomaaliyeed sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa dul istaagaya xaaladaha jaaliyadda soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka qatar isagoona mudnaanta siinaya xoojinta xiriirka iskaashi ee labada dal mas-uuliyiinta kala duwan ee safarka ku weelanaya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa kulamo la qaadan doono dhigagooda dalalka kasoo qaybgalaya shirka ay qaramada midoobe qabanayso madashii shanaad ee dalalka soo korayo madaxweynaha iyo wafdigiisa ayaana maalmaha soo aadan ku sugnaan doona magaalada dooha markaana dab khasaare kala duwan sababay hayaa xalay xili ka kacay dambe suuq ku yaallo ee ganacsi degmada hodan ee gobolka banaadir dabkaas ayaa ilaa dhowr goobood oo ganacsi basbeeliyey waxaana gurmad gaaray kadib lagu guuleystay in la damiyo dabkaasi khasaaro maaliyadeed ayaa ka dhashay dabka waxaana qaar ka mid ah ganacsatada oo warbaahinta la hadla ay faahfaahin ka bixiyeen dabka iyo khasaarahu sababay muddo oo macnaha an afartan daqiiqa camal mooganay xaafad markaan tagana waxaa lagu dhaha carwada gubinaysa anagoo markaan soo laabtana waxaa imaadaba iyadii oo holac karaayo oo aan dhex geli karin marka da wixii dhici laha waa dhaceen qadar waaye aniga iyo waxaa waaye qolo kaleoo deriska la aheed ayagana soo kale u baxeen wiiraan afar ganacsi camal ay qayb ka tahay hadda anigana waa kabkama dhex qaadan waa isku dhammaataba carway ahayd noolay ahayd carwale wax walba leh waxyaabaha ka mamnuuca bis maqaaxi waxaasaa jireen bisaa ka mamnuuca maana ganacsi nooc walba waa ku yaala hadda kabacdi wixii waxaa waay haddii waxay dhaceen cimi waa lagu tusaale waay buu walaal suuqan magaciisa la yidhahda karaama mool oo ka soo horjeeda staalka banaadir gudihiisa qol ka mid ah dabku ka kacay allah aclamad anna wuxuu ka kacay qolka gubanayaan oo nimid inaan badbaadinaan isku daynay wax badan wax badan wax badan adiga ilaa hadda marka waxaa gubatay afar qol shan qol ugu badnaan qaybo ka mid ah suuqa ka mid ah gubatay falilaahi alxamdu hadda xilligan shan saaca habeennimo waa la soo gebagabeeyey dabkaas waa la deliyey waa lagu guulaystay baaraka allah walla hadda khasaaraha khasaara maqseed maana arkin laakiin mid hantiyadeed meesha wuu yaallaa khasaare hantiyadeeda meesha khasaare hantiyadeeda meesha yaalla ilaa afar qol shan qol tukaaman ka mida aa guftay qaybo ilaa afar tukaan shan tukaanaa suuqa ka mida way gufteen way bas beelaan wixii kaloo intaas ka badan hadda waa la cimiyey falillah alxamdu markii dabku kacay meel u dhowaan joog waxaa dhacay inay qarxaan baali osojiintii beeshaanu ku soo oradnay beesha markaanu soo gaadhnay beeshaanu ku soo oradnay usujiintii waxaanu kula kulannay inay usujiinta waxba ku jirin ee waxay wada madhnaayeen dabkii markaa wuxuu ku faafay gurigii oo dhan dadkii markaa waddada marayey ee soomaaliyeed ee meesha ku sugnaa waxay sameeyeen in la badbaadiyo alaabta meesha taallay oo la soo qaado oo la badbaadiyo oo bannaanka loo saaro khasaaraha horta wax khasaare nafeeda ma jiraan laakiinse waxaa jira khasaare oo hantiyadeed baa meesha ka dhacay khasaaraha u fara badan wuxuu gaadhay meesha waxay ahayd goob ganacsi qayb farmasi qayb oo meelo carwa oo alaabta lagu ha sida guud waxaa suuq bu ahaa yani oo oo kulligiis meesha suuqay ahayd suuqii markaa waxaa soo gaadhay dab baa ka kacay dabkii ka kacay khasaare nafeed ma jiro laakiin khasaare waxaa jira hantiyadeed baa jira baa soo gaadhay
kuwaasi waxa ahayn qaar ka mid a ganacsatada suuq ku yaala inta u dhexaysa isgoyska banaadir iyo sidoo kale waa isbitaalka digfeer ee degmada hodan oo xalay dab khasaare kala duwan sababay ka warbixinayay ka kacay markaana maamulka gobolka banaadir ayaa waxa uu qabta kulan looga hadlaya amniga caasimada si looga hortago falalka amni daro maamulka sare ee gobolka banaadir iyo sidoo kale ku-xigeenadiisa iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya saraakiil ciidan ayaa kulankaasi ka qayb galay oo lagu qabtay degmada cabdilcasiis ee gobolka banaadir waxaana diiradda lagu saaray amniga caasimadda iyo sidoo kale ka hortaga wax kasta oo lidku ah amniga falalka marar badan dhacay iyo sidoo kale maandooryaha sida uu sheegay guddoomiyaha gobolka banaadir madaale kulankan ayaa ahaa kii labaad oo looga arrinsanayay caasimadda islamarkaana amnigeeda uu sheegay guddoomiyaha gobolka banaadir in dhammaan degmooyinka kala duwan ee gobolka banaadir mas-uuliyiinta iyo shacabka ay la qaadan doonaan guddoomiyaha ayaa isduldul istaagay ee howlaha kala duwan ee amniga caasimadda iyo waxaa u qabsooma laamaha amniga isagoo oo mar kala jeediya dardaaran guud kulankaani waa kulankii labaad ee degmooyinka gobolka banaadir aan ka bilownay mar waxaan ku shaqaynaynay qayb habka afarta qayb ee gobolka banaadir ka tirsan yahay waan isugu keenaynay qayb kastaba degmaan isugu keenaynay iyo kulan khaas ah ee degmooyinka gaargaar u ah iyo kulan degmooyinka saddex degmaba maalin aan la kulmaynay maamulka degmadaasi oo aan saaka ku qabannay degmada shibis caawa caawana waxaan joognaa cabdicasiis ciwaankuna cadowgoo la ciribtiro waaye ilmihii xilligaas dhashay ayaa maanta ayaa ilma dhali karo intaasina ummaddan soomaaliyeed ayuu dul saaraa ama baadiye ha joogo ama beled ha joogo madaxweynuhu jamhuuriyadda wuxuu ku dhawaaqay in cadowga layska dul qaado shacabkii ee joogay gobolladii way dhaqaaqeen way tallaabsadeen xildhibaanadii iyo saraakiishii ayaguna way qaateen qoryahooday qaateen waxay tageen goobihii dagaalka ka socday dadkooda ayay abaabuleen waana iska kiciyeen gobolladii shabeellada dhexe ama hir shabeelle guud ahaan ama galmudug intooda badan waa laga bixiyey waana ku mahadsan yihiin dadaalkaas ay sameeyeen dadkii macaawisleeyaha iyo ciidanka qaranka soomaaliyeed haddana waxaa lagu jeysan yahay dhanka koonfurta ayaa lagu jeysan yahay haddii ilaa yidhaahdo oo ayadana sidaasoo kale raba in laysaga xoreeyo maxaa yeelay waa danleey dadna ka manaxaan diinna shaqa kuma laha maxaa yeelay inaysan diin shaqa ku lahayn waxaa u daliil ah habeen horaa u dambaysay nin soomaaliyeed ee daktoor ah ee gurigiisa dhex fadhiyo ayaa inta la dul yimidayaa la bireeyey sidii neef xoolo ah markaasaa waxaa la leeyahay allaahu akbar oo weliba leeyah waxaa intaas la mid ah kuwa daroogada ka mushtaro kuwa daroogada ku nool kuwa daroogada quuto kuwa daroogada kariyo kuwa daroogada keeno kuwa daroogada iibiyo ayagaasay la mid yihiin maxaa yeele ummadayna waxa baabi'iyey oo maalin kasta dadkayna xabadda kuridaya xabaddu ugu dhacayso waa daroogiiste aan ogaan lahayn oo inuu dad dilaayo oo dugaal dila aan kala ogeyn ma aqbali karna marka in aan marna iska ilaalino cadow khawaarij ah oo qaraxyadiisa iyo xabadihiisa wata iska ilaalino marna aan iska ilaalino midkiinu anigana ilaalino uguna talagala aan iska ilaalino suuragal maa marka waxaa lagaa maarmaan ah taasna waxa sababaaya waa daroogada inaan daroogada la dagaalanno oo aan ugu tagno goob kasta oo daroogada lagu gado inaan albaabka lagu gadaya inaan ugu galno haddii ilaa yidhaahdo degmada cabdicasiis intay soo aruurisay ayay maanicaday dadka ku wareejisay markaasaa gobolladii loo qaaday barakacayaashina loo geeyey dagaalay qaadeen macaawiislaydii khawaarijtiaa lala dagaalamaha la yidhi degmooyinkii ugu horreeyay ayay ka mid aheeday oo intiis abaabulay wax wax bisil iyo wax ceyrinaba soo soo aruuriyey ee bisaladiray ahaayeen idina waa ku mahadsan yihiin waa ku faraxsannahay caawa xildhibaanadii iyo jenaraaladii uu saaxiibkay gacmadulla ka mid yahay iyo jenaraal qaafo inay halkan ay fadhiyaan oo muddo badan ku maqnay dagaalada oo cadowga isu dhigay ayagana waa ku mahadsan yihiin
kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha gobolka banaadir madaale oo ka hadlayay amniga iyo sidoo kale kulamo kala duwan oo laga bilaabi doono degmooyinka gobolka banaadir iyadoo mas-uuliyiinta degmada iyo qeybaha kala duwan ee bulshada lala qaadanayo si qeyb ay uga noqdaan caasimadda amnigeeda oo sare loo qaado markaana ismada dhaqanka gobolka sool ayaa kulamo kala duwan magaalada garowe ee caasimada puntland kula yeeshay saraakiil ka socotay dalalka tirsan afrika kalena hadlay dagaalka waayihii dambe ka socda magaalada laascaanood waxaa sidoo kale la sheegay isimada saraakiisha ay kulamada la qaateen ay qeyb ka ahaayeen saraakiil ka tirsan ee dalka itoobiya oo socdaal ku gaaray magaalada garowe dhinacyadaas ayaa la sheegay in kulankooda ay diradda ku saareen sida xal lagu bedeli lahaa dagaalka laascaanood iyo tabashada dadka reer laascaanood maadaama somalilan xal ka duwan dagaal ay weysay isimada dhaqanka ayaa horey ugu baaqay in ay haatan yihiin dad doonaya madax banaani islamarkaana duulaan lagu soo qaado gobolkaas ay iska difaacayaan sida hadalku dhigeen saraakiisha ka socotay dalka itoobiya ayaana kulamo kala duwan la qaadatay waxgaradkii isimada dhaqanka gobolka sool walow ilaa iyo hadda aan si rasmiya looga soo saarin war qodobada ugu badan ee dhinacyadaas ama wadajir ay kaga wada hadleen marka laga soo tago dagaalka magaaladaasi ama warmartiyada ay ka soo saareen magaalada laascaanood ayaa maalmihii dambe deganeed xaaladeeda inkastoo ay jiraan dagaalo ka dhacaya daafaheeda guud ahaan inta ayaan kusoo afmaraynaa subaxnimadan warkii aad ka dhagaysanayseen raadiyaha dalsan mid lamid a intaa kulmi doonana nabadgelyo
wararkaad la haysaa hubsiimo uhelidoodii hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin warlahelyaabaa talalhel